qalyadaasi waxay yidhaahdeen waxaa ku saraysan oo kale qaaciide kaloo ah almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waxa kuu fududi logama tegi karo wax kugu cuslaaday dartii wa min hada albaabi haddii uu qofkii shaygii murakabka cajaza can bacdi hal saqata canhu lbaaqi am la qofkii xubnihii waysada qaar buu dhaqi karaa qaarna ma dhaqi karo oo xanuun baa ka haya wax yaroo biyuu haystaa oo acdaa lwudu aan ku wada fillayn hadba waxaa weye halil almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri qaar baa yiri oo yiri intuu kari karu dhaqi jirka intuu qabaysan karu qabaysan inta biyahan ay u gaaraan u dhaqi colo waxay dhahdeen la haddii aan biyo la wada marin wudu sharciga maaha ajzaadii haddaynan mutakaamila noqonaynin matruufkii sharcigaa maaha oo shar shaygii sharciga isagoo murakaba uu talbay jus-iyaadkiisaa la kala qaadanayaa iyo lama ogola labadaa asal ayaa tajaadul ku dhacay waktigiisii maslaxo gaar uu lahaa iyo shayga murakabka ajzaadiisa qoladan waxay yidhahdeen ictibaarulwaqti inuu daciif yahay waxaan kasoo qaadanaynaa daliil aan u haysanaa in waxyaabo badan waktigoodii kadib nusuusta cadaysa in la qaday iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yihi fadaynullahi axaqu bilqada xukunkaasaan haysanaa waana masalada qadaa lfawaaid iyo marka laga hadlayo nusuushan inuu qofku waxa weye calaa dikrin minha uu yahay ayaa haboon walaysa man amara bilamri amr lihalitin ila kama fi bni cumar walamru lisibyaani nadbuhu numi lima rawahu min xadiisi khascami halkana masalo kale waxaa tawaabicda awaamirta ayuu keenay amarkii laba mid buu qaybsamaa amr mubaashir iyo amr biwaasita inaad qofkii amirka aamirka iyo ma'muurku inay iyaga toos uwada hadlaan iyo inuu cid kale amarka sii siiyo oo u gaarsiiyo haddaba haddii aad tiraahda qof u timaado ood tiraahda hebel hebel hebel sidaa amar hebel sidaa hay sidaa yeel ku dheh waxaa loo kala qaadayaa hadalka ay hebel u dirta inuu hebel amro laba mid buu noqonayaa ima calaa calaa shakli tabliiq inuu kaa gaarsiiyo adiga oo adigu inaad amarta aada doonayso adigiina uu nintan inuu kaa gaarsiiyo uu yahay kaasi waxaa weeye amar wey waxaa weeye amar adiga muula mubaashirtay qofkan kalena mujarad mubaliq wey iyo isaga inaad ka rabto inuu falka isagu fuliyo oo xilka qaado taasi haddii ay tahay amar maaha oo adigu maadan amrin qofka saddexaade adigu qofkanaad amartay inuu amro arrintaasu ka hadla wuxuu i walaysa maaha man amara qofkii amray bilamri amar qofkii ku amray oo ku yidhahda hebel saa amar ku yidhaahdaaye amar ay amara mid amray ma aha lisaalisin qofka saddexaad haddii qofkani qof kaloo saddexaad amar ku yidhaahdo oo adiga iyo isaga aan ahayn isaga qofkaa saddexaad inuu amray maaha ilaa kamaa fi bni cumar sida xadiidkii ibni cumar ku taaloo kale inuu yahay maahani oo cumar markuu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam oo yihi cabdillahi ibni cumar xaaskiisii oo caado qabtuu furay waa ki nabig alay slam yihi murhu falyuraajichaa ha soo ceshado qarinada halkaasaa waxay tahay in amarkayga gaarsii uu yahay min baabi tabliiq marka sida xadiidka ibni cumar oo kale min baabi tabliiq haddii uu yahay adigu gaarsii ah waxaa weye isaga amar buu noqonayaa qofkaa thaaliska adigu aad amartay haddii aynan taa min baabi tabliiq iyo qaraa-inta aynan ahayn qofkaas saddexaad adu maadan amrin adiga isagana waxaad amartay oo sida ima waaya ka dhexeeya lama arko walamru lisibyaani nadbuhu numi walamru amarka lisibyaani caruurta la amray nadbuhu inuu sunno yahay baa nuumiya loo nisbeeyey oo loo tiiriyey ahlulcilmiga lima rawahu waxay wariyeen dartii min xadiisi khascaami xadiidkii gabadhii reer khascam halkan wuxuu lehay mualifku raxima llahu tacaala awaamirta sibyaanta la yihi muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin toddoba markay gaaraan amra min hadihi lqaaciday horta soo gelaysaa oo nabigu waalidiintu amray ee caruurta ma amrin wuxuu leeyahay muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcina min baabi tabliiq maaha oo iga gaarsiiya maaha saas darteed lama dhihi karo nabigu wuxuu amray caruurta inay tukadaan ee waxaa laleeyahay nabigu waalidiinta wuxuu amray carurta salaada inay amraan ay tukada dhahaan oo xilka waalidiintuu saaray waalidkii hadduu arrintaas samay amri waayo ku dambaabaya laakiin ilmihii isagu dembi ama saara haddaba amarka carruurta muwajaha ku yihi ilmaha mukalaf miya waxaan soo marray madhabka maalikiyada carruurta bigayri maa wajaba walmuxarami inay ku yihiin mukalafin marka walamru lisibyaani nadbuhu baa nuuniya loo tiiriyey ahlucilmiga lima rawahu waxay wariyeen min xadiidi khascaani gabadha reer khascaan xadiidkeedii arrinkaasi waa wahmi oo xadiidka imraat reb khascamay waxay ahayd qaliyat alxaj bay ahayd ee qaliyata calma caruura ma ahayn oo aabeed ayay xaj ka weydiinaysay waana ti alfadl ibni cabaas u eegayay laakiin haweenta xadiidkan warisay oo ahay tii nabiga ilmaha u keentay rasuulka ilaahayow ali haadaa xajun ilmaha arkaa xaj ma leeyahay uri nacam walaki ajrun adigana ajir baad leedahay inay see khascam ahayd riwaayaadka kumaanaan arag tacriiqu amrina bilikhtiyaari jawaazuhu ruwiya biistidhaari halkana mas'alo kale u ka hadlay wuxuu yihi tacriiqu amrina amarka yaga haddaanu ku xirno bilikhtiyaari si adigu doorto doorato wajawaazuhu inuu banaan yahay baa ruwiya lagu wariyo biistidhaarin ay istidhaar maca istidhaarin iyadoo qolka banaanantiisu nooca istidhaarka la yidhaahdo loo dariishaday waxa u leeyihin amar siiqatul amrigii iyo ikhtiyaarka qofka la israaciyo oo la yidhaahdo kul in shita qum in shita oo ikhtiyaarka qofka lagu xiro amarkii inuu fuliyo isaga haddii uu doono oo kamida qara'in alistixbaab iyo qara'in cadamil wujuub kamid ahaa arrintaasi inay banaan tahay yaa raajixa buy rujxaantaasna sida qawaacidda iyo dawaahirta shareicada ka daahiraysa wey saa darteed ba waxaa la yidhi istidaarkani maxal laa maxala lahu min alcraab waayo nusuus nabigo sarixa ku timid salluu qabla lmaqrib salluu qabla lmaqrib salluu qabla lmaqrib liman shaa iyo nusuusta kale lamidka waamirhum bilafdati tacumuhal dakala qasdan aw can ilqasdi ictazal waamirun qofkii amra bilafdatin lafdi iyo siiqo ku amra tacumu xataa isaga caamimaysa siiqulcumuum adeegsada hal dakala ma galay qasdan waxa looga jeedo ma galay aw can ilqasdi waxa looga jeedo ictazala ka fogaaday oo kuma jira miya waxay ku isku hayaan qofka aamirkii siiqada amarkee uu ku tawjiihinayo dadka haddii ay siyaqul cumuum tahay lafdigeedana isaga iyo dadku ay soo wada gelayaan isnaba kula jira amarkaas oo mutaalab bilficli uu amray ma yahay mise maaha tawaytuqaban yihahda wuxuu yihi qawlaani liahli lcilmi labada qowl mid walba marka laga hadlayo aktharu ahlilcilmi baa loo tiiriyaa qola waxay alasaxu dukuluhu wahuwa qawl akhar ahli lcilm alasaxu cadamu dukulihi huwa qawlu akhari ahli lcilm waxaana wasawaabu waxaa weeye aamirku yadkulu fi amrihi haddaan qara'in jirin kale oo markuu yihahda saa iyo saa iyo saa saa in la yalo wey dhammaan dadku saa iyo saa inay yelaan wey isna waa ku jira kama hari karo ilaa qara'in iyo waxyaaba adila oo kale la helo masaladana muxirkeeda waxaa weeye nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu awaamir ummadda siiyo oo saa yeela saa yeela saa yeela saa yeela saa yeela saa yeela yihahda isna ma ku jira mutaaramaya walaslu waxaa weye wax allaala wixii ummadda muslimiinta waajib ku ah nabigoodana caleyhi salaatu wasalaam min baabi awlaa wa axraa wey ilaa bidaliil qariinaa in la hayo isaga inaa waajib ku ahayn maahane saa darteed khitaabaadka ummadda lagula hadlay nabiguna waa soo galay kuwa isaga ummadda kula hadlayna wuu soo galay bal ilahay nabigiisi shucayb waxa uu yiri markuu qoomka sila hadlayay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum can haddii la yidhaahdo waxyaabaha awaamirta uu nabigu bixinayo o dhan caleyhi salaatu isaga waajib kuwa kuma jiro waxyaaba qawaacidda shariicadeena iyo seyrka nusuusta ka hor imanaya wey anib idaa masiru xukmun qad jara biha kasadi khallatin lilfuqara halkana masalo kale oo baab lamr la xirto gale wuxuuhi awaamirta shariicadu niyaabo ma gashaa ise ma gasho bimacnaa haddii adiga amar lagaa rabay oo amar samee lagu yiri cid kasta maatid kale maa-id makaa noqon karaa oo amarkii makuu fuli karaa waxa uu yihi arrintaasi laa yuqaalu fiiha la walaa yuqaalu fiiha nacam ee ficilka lagu amray iyo wax inaad la timaada lagaa doonayo ee cid inaad u dirta rabta adiguna yay u baahan tahay yaa la eegayaa macnaha amarkan lagaa amray hadduu yahay macno cid kale hadday fuliso taxqiijinaya maslaxadii wakana ay noqon karaa haddii uu macnahan ku salaysan yahay waxyaaba cid kale aanay kaaga naa-ib noqon karinna lama ogola wuxuu yihi anib ka naaib naaib yeel cid kale iskaga bedel naaib ka dhigo idaa maa siru xukmin haddii sirka iyo ciladii xukumka iyo xikmadiisii qad jara uu ku soconayo bihaa biniyaaba uu ku hirgelayo tusaale kasadi khallatin lilfuqara kasadi khallatin xaajadii tasdiidkeedi iyo guditaankeeda weye lilfuqaraai fuqarada wuxuu baabu zakaad oo kaleeto iyo sadaqaad oo kaleeto oo timaarta iyo miraheedu uu yahay inay fuqaradii sadu xaajatihim wakhallatihim in xaajadoodii loo gudo haddii ay tahay baabu niyaa waa geli kartaa haddii aanan fayl falkani maslaxadii iyo xikmadii looga jeeday aanay ku suuragal ahayn ilaa adigu inaad la timaado maana niyaaba ma galo ciidanka qadaaya salaa oo niyaaba aynan u galaynin waxa matluubkay waa tadallulka iyo qofka qalbigiisa iyo wes wejigiisa hoos dhiga tadallulan wa takhashucan lilahi caza wajal qof kale kiisa daba adiga kaagii noqon maayo haddana masalo kale u gudba wuxu i walamru binafsi bima tacayana wa waqtuhu mudayaqun tadamana nahyan can ilmawjuudi min abdaadi oo huwa nafsu nahyi can andaadi halkana wuxuu galay mas'alo kale oo la yidhaahdo hal ilamru bishayi nahyun can didihi amarkaas uu ka hadlayo annaga waa noogu isugu mid oon amarkii ilaahi subxaana watacaala nafsi iyo qawli uma kala qaadayna kan qawligan ayna waxaan ka hadlayno laakiin isagoo amarkii nafsigaa horey usoo leecala qowlka ashaacira ee kalaamka ilaahi waa nafsi ah nab nahyina markale noogu iman doonta ayuu u cabiray oo ku saleeyey waxaa la yidhi culimadu laba qowl bay isugu khilaafeen alamru bishayi marka la is amro shayga hal lahu ridun am lahu abdaadun labada waa noqon karaa hal bid inuu leeyahay oo cunitaan iyo cabitaan ah tusaale ahaan oo seexasho iyo soo jeeditaan ah iyo hal bid ka badan inuu leeyahay oo istaag iyo fadhi iyo jiif ah oo fadhi haddii lagu amro istaag iyo jiif ah ay soo hareen haddaba amarkaasi min xaysu lmacnaa keliya miyaa nahyi can riddihi oo istaag markaan ku idhaahdo nahaytuka can iljuluusi macnan mise waa lafdi nahyigaas oo lafdi amrigaasa wuxuu kutusayaa dalabu qiyaami wa tarku lqowli didihi qawlaani liahli lcilmi raxmat ullahi calayhim walamru amarka amarkooda nafsi amarka nafsiga ihi bimaa tacayana wax mucayana lagu amray wa waqtuhuna waqtigiisana mudayaqun uu ciriiryan yahay tadamana wuxuu kulansaday oo ku jiro laga faa'iidaysanayaa nahyan in layska reebay can ilmawjuudi waxa joogo mid abdaadin mid badan u yahay aw huwa mise isagaaba nafsu nahyi can andaadin waxyaabaha udhigmo midka nafsu nahyiba mise yatadamanu min xaysu lmacnaa wey qawlaani liahli lcilmi raxmat ullahi calayhim wasawaabu waxaa weeye anahu nahyun can ilbidi macnan inuu yahay ama abdaad badan haddii uu leeyahay oo lafada nuusan ahayn saa darteed baan tacriifkii amarka waxaan kusoo marnay inuu hayra kafin u yahay oo laa tafcal iyo wixii lagu tusay aanu ahayn mararka qaarkood macnahaaba ay isaga yimaadaane kamin hadal baabu nahyi waa si yaq yeeshay amarka waa si yaq yeeshay marka taa haddii la yidhaha nafsu nahyi weeye isku dar bay noqonaysaa nahyigii iyo amarkii si yaqoodi in laysku dhexyaaciyo oo laysku qaldo wa bitadamun lwujuubi faraqa bacdu waqiila laa yadullu mutlaqa halkan maalimka waxaa ku sheegay laba qowl oo kale oo mas'aladii ku jira qole hadday yidhahdeen waa nahyun can diddihi lafdan qole ayaa nahyun can diddihi macnan oo macnahaasi dalaalatu tadamun weye labada qowle kale mid waxay yidhaahdeen wabitadamuni lwujuubi amru lwujuubku inuu tadamunay oo min xaysu lmacnaa nahyun can diddihi uu yahay faraqa bacdun faraqa bacdun qaar culamada kamid ay ku kala qaadeen oo waxay yidhahdeen amarkoodu amru wujuub yahay nahyun can didihi o abdaadihi weeye hadduu amru nadbi yahayna nahyun can didihi maaha oo in laga tago nahy amar nah nadbigu waa min baab ibaaxa baabu nahyi ma soo gelayo waxaan soo maray tarku nadbi inuu khilaaf awlaa oo qeybta manhiyaka ku xisaaban yahayse waan soo rajaxnay horay waqiila waxaa la yidhi oo kale qowl afraad laa yadullu kuma tuso mutlaqan isagoon la kala qaadin laa amr wujuub iyo amr nadbi hadduu yahay laa yadullu cala nahyi laa lafdan walaa macnan waa qowlka ghazali iyo imaam alxaramayn iyo abtari nin la yihahdo maalikiyada kamid ahaa iyo ay qabaan maxay laysa cayna nahyi walaa yatadamanhu mutlaqan amr wujuub ha noqdo ama amr nadbi ha noqde sababta waxay dhahaan waxan sameyna waa la yaqaan wax la yaqaan way waxan daan wax la yaqaanay waxaan sameyn waa waxan daan daba socotahay ma jirta yidhahdeen wasaxiix aan sugan soo horumarinay inuu nahyun can diddihi macnan yahay sababta ugu xiray laakiin mualifku masalada markuu ka hadlahayay walamru dun nafsi uu yihi amarka nafsiga ilaahay bay ka hadlayaane waxay yidhaahdeen cibaara can kalaamillaahi weye qowlkan daciifka ee baatilkan soo marnay iyagu waxay ilaa xad isku raacsan yihiin inuu nahyun can diddihi lafdan unan ahayn nahyun can diddihi macnanse uu yahay sida haalibkooda saasay qabaan haddaba khilaafkaas faa'iidada iyo samarada ka dhalanaysaay maxau yahay waxau yihi fafaacilun fi kasalaati didda kasirqatin cala alkhilaafi yubda ila ida nasu lfasaada abda mitl karaami fi salaati camda waxau yihi khilaafkaas waxaa ku salaysan hadduu qofku salaad tukado salaada dhexdeediina shay manhiya iyo muxarama ku sameeyo haddaba masaladaasi waxay u baahan tahay in baabu nahyi aad eegto maxaa raajixa hal innahyu yaqtadi alfasaada am la haddii la yidhaahdo cala alqawli annahyu yaqtadi alfasaad alamru bishayina nahyun can didihi weeye ay tahay salaadii oo cibaadaha qofkii uu galo waa cibaada ma'muur biha amarkaana nahyun can diddiha in lala yimaado weeye inta salaada lagu jiro fafaraq waa xaday waxbuu xaday ama shay kaloo muxarama buu sameeyey marka salaadii cibaadadii ma'muurka isagoo ku jira yuu manhi la yimid ama dhar xaraamu xidhay oo xidh xirtay oo ninkiibaa dahab iyo waxau xirtay waxyaabaa la yidhaha xariirta biduuni cudrin ama wuxuuba ku tukanayaa fi daari almaqsuuba iyo waxyaabaha lamidka ama dharuu soo xaday uu ku tukaday ama wuxuu ku tukaday marka uu tukanayaaba wayse xaaraan ah wuxuu kusoo weysaystay wayse xaaraanah ama lasoo xoogay ama lasoo dhacay waxyaabaha lamidka kusoo isku soo duuduubo guri bililiqa iyo dhar bililiqoo ku tukaday qofkaasi haddii la amray cibaadadii nahyun can diddihaa wey amarkaas ama lafdan ama macnan cala qowl haddaan nidhaano qowlkaana aan ku darra qowlkiiha annahyu yaqtadi alfasaad qofkaasi amar iyo nahyi uu jamciyey haddii nahyigii fasaad keenaya hal batala salaatuhu am la mas'aladaa wey masaladuu rabo tusaale inuga dhigo khilaafkeeduna mashhuurka yahay fafaacilu ninkii sameeya fi kasalaati salaada iyo waxaa lamidka cibaadaadka diddan wax midkeeda kasirqatan xatooyo kale wey cala alkhilaafi khilaafka nahyigii yatadamanu amarka yatadamanu nahya yaa yubdaa lagu lagu daahiriyaa oo mas'aladaa lagu qeexaa marka halkaa toore ka qabtay waa tana raaci ilaa ida nasu inuu nasi alfasaada inuu fasaad faa'iideynayo abda muujiyo nas khaas inuu kusoo raro wey maxane mitlu lkalaami sida kalaamka oo kaleta fi salaati salaada camdan loogu hadlo alkalaamu fi salaati camdan waa la iska nahiyey nahyigaana faumirnaa bisukuuti wa nuhinaa can ilkalaami baa laga faa'idaystay wey haddaba salaada hadduu ku hadlo salaad inay bureysaay wuxuu yihi daliil gaara loo hayaa haddaba mas'aladii daliil gaara aan loo haynin bikhusuusiha inay ibtaalu salaad iyo fasaad faa'iideynayso soo gasha nahyun can duddihi oo didkii lagula yimaada maca amri lcibaada hal yubtilu salaata wayufsiduha calaa khilaafin khilaafkaasoo laba jaanib ku salaysan hal inahyu yaqtadi lfasaad iyo hal ilamru bishay nahyun can diddih markaas ku salaysan tahay masaa'ilkaas aada in laysku qabsado ee khilaafka badan laakiin qadiyadan ah alamru yaqtali lfasaad yaqtali alamru nahyun can diddihi la yidhaahdaay amarka khaas kuma ah nahyiga laftiisa markii wax la iska nahiyo nuhita can tarki salaa hal huwa amrun bisalaa hal huwa amrun biludihi ma yahay wanahyu nahyigana fiihi waxaa ku jira qaabilu lkhilaafi khilaafkii soo hormaray ee amar ku jira kalaa ku jira aw anahu mise isagu amrun amar weeye calaa kiraafin si laisku wada raacsan yahay qolana waxay idhahdeen may nahyi khilaafka geli maayo qolana waxay idhahdeen may khilaafkaasaa ku jira waqiila waxaa la yihi la maruu kutusay qadcan shakilan kamaa fi mukhtasar mukhtasar ibn xaaji sida ku qoran wahuwa lada subki qawlkaasi subkiga agtiisa ibn xaaji buu qabaayey ra'yun waye mantasara aan guulaysan ra'yi guulaysan waaye dadkana mari waaye wy maana wuu tabciifinaya marka khulaasada halkani saddex qowl buu soo guuriyey inay culamada qaar yidhaahdeen nahyiga wuxuu la jeedaa nahyiga nafsiga ay sheegi jireen sidoo kalea khilaaf uga taagan yahay inuu yahay amrun bididdihi lafdan aw macnan aw la qolana ay yidhahdeen may iya mas'alada nahyigu kawnuhu amran bididdihi khilaaf kama taagna sababta jihada nahyigu uu kugu tusay diraaradiisu waa darwi lmafaasid darwi lmafaasid baana aqwa min jalbi lmasaalix oo awaamirtu waxay ku salaysan tahay saa darteed tan iyada hal in laysku khilaafin wey layskuma khilaafsana ana laysku khilaafin wey oo ficlan laakin khilaafka waa jiraan waxaa kala qowlka saddexaada laa laa lafdan walaa macnan walaa yatadamanu ibn alxaji baa fi lmukhtasar ku qaba oo ku yiri laakiin subki baa aada u radiyey oo qowlaan maqbuul ahayn ka dhigay saajidiin subki raximah llah wa jamcu ljawaamic maba ku sheegin saa darteed bu xuli wahuwa lada subkiyi ra'yu muntasar ra'yi guulaysan waayo wey oo sufti marka uu soo guuriyey waa ka yidhi inuusan cid kale ibnulxaajib aan ahayn oo qabta ama warkaa yidhi aanu jirin haddii taasi ay ahayd nahyigii nafsiga ay ugu magacdareen nahyigii lafdiga ahaay laf lafdan inuun ahayn amrun bididdihi ilaa xad way isku raacsan yihiin laakiin hal yastalzimhu masale khilaafa weeye min xaysu almacnaa wasawaabu waxaa weeye annahyu can ishay amrun bididdihi aw biwaaxidin min abdaadihi haddii aanu tarkigaasi suuragal ahayn ilaa bilityaani bibadi oo marka wuxuu u istilzaamsanayaa min baab alwasaa'il cala aqali alaxwaal haddaba masalada nahyiga insha allahu tacaala mar labaad baabu nahyi markaan tagno iyo wax yar kasoo ishaari doonaa haddii alla yidhaahdo weliba masaa'ilkii baab lamr ayuu ku jiraaye mas'alo kale u gudbay oo takarur alamr la yidhaahdo haddii siyaqu lamr mutataaliya ay israacaan waxa uu yidhi alamraani gayra almutamaatilayni ciddaa kasubna mutagayirayni wain tamaathala wacadfun qad nufii bilaa tacaqubin fataasisun qufi wain tacaaqaba fadaa huwa alasax wadacfu lilta'kiidi walwaqfi wadax in lam yakun ta'asusun daa manci min caadatin wa min xijin wa sharci wain yakun cadfun fataasisun bilaa mancin yuraa ladayhimu mucawala alamraani labada amar gayra almutamaathilayni xaal ay yihiin laba aan isku mid ahayn isku lafdi iyo isku mari mas'ale midna aan ku saabsanayn cidda waxaa lagu tiriyaa mutagaayirayni laba kala duwan oo mid waliba lixaalihi qofka looga rabo tusaale kasum soom nam seexo marka soomku iyo noom iyo xaqiiqa xaqiiqana ma wadaagaan lafdina ma wadaagaan macnana ma wadaagaan haddaba hadday laba amar soo arooraan labadii amarna sida sum iyo nam oo kaleeto ay yihiin waxba aan isagadan ahayn waxaa laga soo qaadayaa sumna waa amar namna waa amar daarkiisa u taagan masalada hadal kama taagna laakiin waa horudhac iyo madkhal ayuu ka dhigtay wain tamaathala hadday isku mid yihiin sum sum oo kaleeto waxaa la eegayaa macadba mise ma yaal ma tacaaqubba mise maaha wa cadfun cadafna qad nufiya la diiday bilaa tacaaqubin iyagoon isku xigin oo isdaba socon fa ta'siisun mid cusub bilamar cusub oo bilow abaa qufiya ayu tabica la raacay wuxuu leeyahay hadii la yihahdo salli rakcatayni salli rakcatayni laba amaroo mutacaaqibana ma aha ee waxaa u dhexeeya taraakhi way kala dambeeyaan haddii qofkii hadda la amro laba ragcadood inuu tukado haddana markuu tukado haddana laba ragcadood la amro macnaheedu waa amar cusub e ma aha kii hore laakiin laba xaaladood marka la helo way saa marka la xukumayo awal inaan tacaaqub jirin oo taraakhi yaallo taraakhi waxaa la xukumayaa haddii uu amarkan labaadi soo fulo bacda alityaani bilawali kii hore marka lala yimid kadib ama hadduu qabla imtihaali alawal kii horean la samayn uu soo fulo waxay dhahdeen tacaaqub waa tacaaqub arrinka labaad ee la rabaa waxaa weeye waa inaan siiqat alcadf aan oolin haddaba labada amar ee isku xigin ee kala fog cadafna aan oolin meeshii laba amar fa ta'siisun baa qufiya la raacaya waxaana soo maray hadday istacaarudaan ta'siis iyo ta'kiid in ta'siiska uu ka raajixsan yahay qaacida fiqiyana waxay ka dhigeen alta'siisu awlaa min alta'kiid wain tacaaqaba fadaa huwa alasax wadacfu lilta'kiidi walwaqfi wadax wain tacaaqaba hadday isku xigaan fadaa in ta'siis lagu xambaarayaa huwa alasaxu midka xooga badan ee raajixa wadacfu dacfi baana lita'kiidi ta'kiid in lagu xambaaro kow walwaqfi in laga istaago waa bax ku cad oo laba qowl oo daciifa way haddii tacaaqub yaallo salli rakcatayni salli rakcatayni la yihahdo ama sum sum la yidhaahdo tacaaqub baa yaalla siyaqulcadfina kuma jiraan meesha ila cadfigu daahirkiisa mutagaayir buu fayliyaa bay yidhahdeen oo qaraa-in bay ka soo qaadeen xaaladan waxaa saddex qowl bay culimadu leeyihin qolo waxay yihahdeen waxaa lagu xambaarayaa takraar oo ta'kiid buu faa'iideynaya markan labaada dhan qolo waxay yidhahdeen may mid walba si lafdi erey kasta iyo lafdi kastabana waa amar khaas lixaalihi mustaqila wey qolna waxay yidhahdeen yatawaqaf fi dalika ilaa qaraa-in la helo oo labadaba waa suuragal midkood in la xukumana waa taxakumun biduuni murajix masalada waxaa ku salaysan fuqahadeena shaaficiyada ama kitaabkii minhaajka markaad ku noqoto kitaabu talaaq walow qaala anti daaliqun daaliqun hadduu yidhaahdo dalqataani markay leeyihiin tacsiiska raajixa way ku salaysanta waqi cala alasaxi buu kuleeyahy waqiila qiilkana wuxuu ku salaysan yahay ta'kiidkaas in lam yakun haddaanu ahayn ta'asusun tacsiis in lagu xambaaraayay daa mancin mid la diiday min caadatin caadadaa diideysa wa min xijan ama caqligaa diidaya wa sharcin wa min sharcin xagga sharcigaa laga diiday haddii aan maanic min xamlihi cala tacsiisi jirin maanicaasoo bimuqtaba sharci noqon kara bimuqtaba alcaqli bimuqtaba alcaada midna haddii ayna jirin waxaa lagu xambaarayaa inuu ta'siis yahay wuxuu hormariyey waxay yidhaahdeen maanicaga caadada ay keenaysaay hadduu qofku yidhaahdo asqinii maan asqinii maan biyisi biyo isi hadduu yidhaahdo hal mar in la siiyo biyuu uga jeedaa mise laba goor in lagu soo celiyo ugu jeedaa waxay dhahen alcaadatu taqtadii anahu ta'kiidun waxay dhahen kayf waxay dhahen alcaadatu taqtadii qofka haddii hal mar biyo cabo oonkiiyo baahida u dalbanayna ka baxday oo kaa-un uu raadinaya caadadaa keenaysa wa min xija caqliga waxay keeneen haddii lagu yihahdo uqtul zaydan hebel dil uqtul zaydan hebel dil werninka dil werninka dil haddii lagu yihahdo laba goor dil laguma lah oo caqliga waxay leeyihiin haddii hal mar oo qofkii la dilo oo qof dhintay lasi lasii dilaayay inaan lays amrayn caqliga lagu gartay waxay dhaheen maanica sharcigaana haddii addoonka xore lagu yihahdo caatiq cabdak caatiq cabdak hal mar haddaa xoreyso mar laba waxaa xoreysaa meesha uusan oolin oo xoreyn labaad una kaga baahnayn ee tii horebu gacantaada kaga baxay milkigaadina ku dhamaaday sharciga xukumay marka u horeysa ba cidka ku dhacaa وإن يكن عفو فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا وإن يكن وإن يكن هدي وياي عطف عرف طيالة حالدي راح نكسر مري أما التعاقب أما عدم التعاقب بيالة لكن صيغة العطف مطالة وحنا صار إذا عرف ظاهر كيس التغير بفعلية صدرت الوحيد هذا عبث يالة فتأسيس استئناف يا معنى عصود اللي هو حنبار إرك معنى يسا يا يرى لا أركى لديهم أكثر معولا أي معتمدا مثل العسكري راجح له بلا منع هذا مانع ولد sida masale la kusoo maray ama maanic caqli ama maanic sharci ama maanic caada haddii una olin in lagu xambaaro ayay culimmadu qowlka raajixa u arkaan oo kaasaa raajixu rabaa inuu yihahdo sababtoo caqabku sida haalibka ah fi lugat alcarab iyo isticmaalkeedu waxyaabaha mutagayiraadka lasku la isku cadfaa saa darteed ba culimmadu waxay u baahdaan markii shaygii uusan mutagayir ka dhaxaynin inay yidhaahdaan waa cadfu tafsiir si tabaadulka ila dihni wixii inuu kala duwan yahay laga faa'iidaysanayo loo zuuliyo laakiin qaraain hadday jiraan iyo adilo khaarijiya khaarija oo tilmaamaya cadafkan inuusan tagayur faa'iidaynin alxukm litilka aladila haddaba haddii uu kalaamkii mujarad yahay anta daaliqun wa daaliqun hadduu yidhaahdo salli rakcatayni wasalli rakcatayni hadduu yidhaahdo ta'siisun baa lagu xambaaraya yaa yuraa la arkaa ladayhim agtooda mucawalan inuu raajix yahay bilaa mancin haddaan maanic sharciga aanu jirin ama maanic caqliga aanu jirin ama maanic caada aanu jirin waana saddexdii misaali hadda aan soo marnay ani asqini maan asqini maan haddaba u dhexda kaga darto waa asqini maana tirahdo iyo uqtul zaydan uqtul zaydan waqtul zaydan haddaad tirahdo iyo actiq cabdaka actiq cabdakadi actiq cabdaka wactiq cabdaka haddaad wow tirahdo iyo xuruftii cadafka ee kale kadib haddana masalo kale oo baabu lamri u gudbay oo wuxuu yihi walamru lilwujubi bacda alxadli wa bacda sulin qad ataa lilasli aw yaqtadii ibaaxatu lilaglabi ladaa tacalaqun bimithli sababi ila fadi lmadhab walkathiiru lahu ilaa iijaabiha masiiru amarka bacda alxadri iyo bacda su-aal ayuu ka hadlay laba nooco amarkoo si gaara laysuu khilaafaya ay culimada qaar amarka wujuub buu cumuuman faa'iideeyaa yidhi labadan xaaladood wujuub faa'iideyn maayo ay yidhaahdeen oo waxa uu yidhi waalamru amarku lilwujuubi wujuub buu faa'iideeyaa oo asalkii uu faa'iideynayay ah waan soo niri wafcal lada alakhari lilwujuubi bacda alxadli ay bacda ataxriimi wannahyi haddii uu nahyi ka horreeyey iyo taxriim ka horreeyey bedela amar siiqadan daahirkeedii iyo asalkeedii ay ku soconaysaa wa bacda sulin su-aal kadibna qad ataa wuxuu yimid lilasli asalkiisi uu u yimid oo isna wujuubka faa'iidanaya waxay yidhahdeen ilahi subxaana watacaala waxau yihi faida insalaka alashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiin ashhur lxurumka in la dagaalamo xaaraantinimey faqtulu lmushrikiina dagaalada laaya muqaatalatu lmushrikiina waxay dhahen waa waajib waana amar dhacay bacda alxadri ama bacda su-aal waxay yidhahdeen haddii su-aal la weydiiyo nabiga alay slam arrintaa ka waran oo arrintii uu ka jawaabo iyadana waxay noqonaysaa lilwujuubi sababtoo asalka macnaha wujuubka ayaa qowluhu natiijata su-aalin uu yimidna kahor ka sarfin maayo oo qariina saarifa ma aha culimada qaar ba waxay yidhahdeen awaamirtan gaar ahaan bacda alxadri haddii uu dhaco waxa u feedeeye faa'iideeya ibaaxa waayo waxay dhaheen balkeeda dabagalo nusuustaa sidaa haalibka u badan waidaa xalaltum fastaaduu faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu faidaa tataharna fa'tuuhuna min xaysu amarakum allah iyo awaamirta saas oo kaleeta ibaaxay faa'iideeyaan sheekh lamin shanqit raxmat ullahi calayhi waxa uu yidhi sida taxqiiqa waxaa weeye ee istiqraa tam qur-aanka markii la dabagalo laga soo gaarayo laga helayo in amarka shayga laysamra bacda taxriim aan la dhihin wujuub buu faa'iideyn iyo ibaaxu faa'iideyn midna ee shaygani qabla ataxriimi xukunkiisu wuxuu ahaa loo noqonayo ilaa ma qabla taxriim loo noqonayo hadduu qabla taxriim min baabi lwaajibaat ahaana sida faktulmushrikiina jihaadkii waktiga go-aan la xaaraantinimeeyey dagaal la bilaabo wujuub buu noqonayaa haddii uu ahaa min baabi nadbina manduub buu noqonayaa haddii uu ahaa min baabi ibaaxana ibaaxu u noqonayaa wahada alqawl aqrabu ila asawaabi fi nadari walcilmi cind allah sababtoo ah waa qowl nusuustii mid waliba fii mawdicihi in lagu isticmaalo sida istiqruhu kutusaya keenaya hasaatee aqwaal kaloo jirto tilmaamay wuxuu yihi wyqtadii ibaaxatan lilaglabi ida tacalluqun bimili sababi ila fadi lmadhabu wlkaiiru lahu ila ijaabihi masiru waxau kan kale kasoo guuriyey qaadi cabdilwahaab almaliki kitaabkiisa mulakhas la yidhaahdo tafsiil uu kusoo guuriya masalada oo ibaaxadii xadrigii uu laba qaybood u kala qaaday inuu xadrigaasi cilla mucayana lahaa ama shardi lahaa ama haayo ku xirnaa iyo inaanu ku xirnayn labadaab u kala qaaday haddii taxriimku awaamirta shaarica gadaashii ay timidi uu yahay cilo iyo shardi iyo haayo midka ku xirnaa wuxuu yihi awaamirta kaa nasakdaay xadxadrigaasi ibaaxay faaideysaa cinda aljamhuuri laakin maalikiyadu wujuub bay qabaan sida wayaa xalaltum fastaadu fa idaa qudiyat isalaatu fantashiru wakti goon bay ku xidhnayd ama nooca labaad ee ah inaan waxba ku xidhnayn markii hore madhabka maalikiyadu ibaaxow qabaa saa darteed wuxuu aw yaqtadii waayo sida aqlabkaa saasuu leehay aw yaqtadii wuxuu keenayaa ibaaxatan bu lilaglabi sida haalibkaa keenaya idaa tacallaqa hadduu ku xiran yahay bimithli sababi sabab wax lamida oo sabab iyo haayo iyo shardi uu ku xirnaa waidaa xalaltum fastaadu faidaa qudiyat salaata oo kaleeto iyo ibaaxu faa'iideynayaa buli qaadi cabdilwahaab almaliki jamhuurna kasoo guuriyey ilaa hadduuna sabab ku xirnayna fadi ibaaxadaasa almadhabu madhabka maalikiyada haddii waxna ibaaxa un shardi iyo haayo ku xirnayna maalikiyada qaba inuu ibaaxo faa'iideynaya jamhuurta wujub bay qabaan walkatiiru badankoodna lahu amarka xaaladan aan sabab ku xirnayna ilaa iijaabihi wujuub inuu faa'iideeyo masiirun ku tegay oay qaateen fa wujuubba jamhuurta ahlilcilmigu iyo faa'iideynayaa bay yidhahdeen haddaanu sabab iyo shardi iyo haayo ku xirnayn maalkiyadu haba qabaan hadday qabaan saa darteed lagu soo jazmiyey wujuub inuu faa'iideynayo sida sababta iyo taxqiiqan hore muuqatana waanu sheegnay wallahu aclam بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للبقاء على ما كان مسألة المسألة الأخيرة توقف على نيس وإذا باب النهي أيو كان سيدي الأمر بالشيء نهي عن ضده نهي غنى النهي عن الشيء أمر بضده مسألة هي أيو كان وحنا أركب أن مباحث صوصة عطرق لنا أوامرتي نهي يسكشب بهانا مركو أمر كهلو نهي كانيا في الاخير wuxuu noqonaya nahyigu wax yar baa masaa'ilka soo haray noqonayaan oo baaw nahyi saa darteed buu gaaban doonaa haddii alla yidhahdo haddaba haddii aan ka hadalnay alamru bacda annahyi iyo bacda alxadri annahyu bacda alamri isaga muxuu noqonayaa hadduu nahyigu dambeeyo amarka horeey halka naadimku wuxuu kaga hadlay hadduu nahyigu bacda alwujuub yimaado amarkana waxaan soo marnay inuu linadbi noqon karo hadday qaraa-in jiraan saa darteed culimadu waxay u badan yihiin qaarkoodna khilaafka kama taagna ay yidhaahdeen hadduu nahyigu bacda nadbi yimaado amar nadbi ah gadaashii hadduu yimaado taxriim buu faa'iideynayaa bay yidhahdeen qawlan waaxidan laakin bacda alwujuub hadduu yimaado amar ama shay wujuub ajib ahaa la iska nahiyo waa laisku khilaafay afar qowl buuna soo guuriyey naadimku raximahu llahu tacaala wuxuu yihi bacda alwujuubi wujuubka kadib annahyu nahyigu limtinaacin ay litaxriimiga usugnaaday liljulli say usuuliyiintu u badan yihiin ay lilakhari akthar usuuliyiin waxay yidhaahdeen hadduu nahyigu yimaado bacda taxriim bacda aliijaab hadduu yimaado taxriim buu faa'iideynayaa sababtaa waxay yidhaahdeen qaarkood haba soo guuriyey in laysku itifaaqay taqadum lwujuubkana qarya saarifa can asli taxriim an kasoo qaadayna waxay yidhahdeen liana annahya aqwa min a min alamri ama liana ataxriima ashaddu min aliijaabi walbacdu culamada qaar kamidana qowlkii labaad wey lilittisaaci ittifacni waasactay arrinta lilibaaxa ayay yidhaahdeen waxayna hadii shaygii dalabu lficli in lala yimaado ay ahayd kadibna uu ka dambeeya dalabu tarki jaazim oo lalama iman kara la yihaahdo labadaba markay tacaarudaan dalabku talabku rafciya ibaaxadaa soo horaysay yihahdeen waana qowl daciif qowlka saddexaad wuxuu yihi welil karaahati inuu karaaha yahay o bira'yin ra'yi culimada qaarkood qabaan baana ku cadaaday ra'yi culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen baana wuxuu ku cadaaday inuu karaaha yahay oo taqadumu lwujuub bay waxay ka dhigeen qariina saarifa min ataxriim aqalu shay nahyiga lagu xambaarana waxay dhaheen karaahiyo wey qowlka raabica wuxuu yihi waqiila waxaa li lilibqaa in lagu baqiyeelo wey calaa maa kaana wuxuu ahaa qabla aliijaab oo amarkiiyo nahyigu intay tasaaqud isla sameeyaan wixii qabla aliijaabi ahaa iijaabka hore wixii ka horreeyey yuu u noqonayaa rujuucu ilaa maa kaanadii baabu lamru aan soo rajaxnay wey wuu ashbahu inuu raajix noqdo wa inamaa jamhuuru ahlilcilmi taxriimka waxay ugu tageen qowlka horeeya loo badan yahay afarta qowl inay yidhaahdeen dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix awaamirtana bidaat waxaa looga qasdaa bay yidhaahdeen jalbu lmasaalix nawaahidana daatan waxaa looga qasdaa dar-u lmafaasid tacaarudkana waxay ku dareen dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix waa min hunaa bay mas'alo kale isku qateen culimadu raxmatullaahi calayhim oo yidhaahdaan hal tarku lawaamiri iyo irtikaabu lmanhiyaati ayuhumaa ashaddu fi diin illah qaar waxay dhahen tarku lawaamiri baa ka badan yaa ka yaa ka khatarsan lianna man taraka kalimata atawxiidi laysa kama facala azina walkhamr qolada kalena waxay qolna waxay yidhahan may irtikaabu lmanhi yaa ka khatarsan lianna waxay yidhaahdeen laysa kaman taraka asalaa kama waqaca cala shirki kalimatu tawxiid marna min baab nahyi lagu dhacay min baab amar laga tegay maba buu dariishanayaan waana masalo fii mawaadicihaa macruufkoo lagu yaqaan haddaba mas'alada haddii laisku qabtay maxay tahay samaratu lkhilaafka ka dhalanaysa النص للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل, في بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي وقيل للندب كفاف كما في موطن أوجب الانتقال للتنفل مسألة سمارت هذا أي روا إنه كهر له هنا سيوى ذي قولك جدا بي وقيل للإبقاء على ما كان كالنسخ نسخ للوجوب لما نسخه عند القاضي قاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي وقوي wajulunaa badankayo oo reer maalikiya ah bidaaka hadalka uu yihi qaadi cabdilwahaab hayru raadi dadaan raalli ku hayn badna usuuliyiinta maalikiyadu bacul usuul hadday ilaaqaan alqaadi qaadi abubakr albaqilani ay ujeedaan hadday fi lfiqi ilaaqaanna bitalqiin qaadi cabdilwahaab albaqdaadi almaliki baa loo jeedaa haddaba halkan calaa khilaaf alcaada weeyo alqaadi marka uu yihi qaadi cabdilwahaab buu ujeedaa fantabih lidalik qaadi cabdilwahaab wuxuu yihi haddii wujuub la nasakho oo shay waajib ahaa wujuubkiisii la nasakho amarku wuxuu u noqonayaa ilaa maa kaana qabla aliijaabi oo ibaaxa iyo taxriim iyo nadbi wuxuu ahaa taas ugu noqonaya waxaana laga soo qaadayaa si aan waxaa weligiiba la waajibinin kadibna naskhi aan oganin baa laga soo qaadaya laakiin jamhuurta maalikiyadu hadalkaas waa ku raali noqon waayeen sida uu yidhi wajulunaa bidaka hayru raadi kadkaasi waa qowl qowlka labaadi baabu naskh marka la yidhaahdo waxa uu yihi bal huwa fi lqawiyi rafcu lxaraji walilibaaxati ladaa bacdin yaji jamhuur usuuliyiinta waxay qabaan buu yihi bal huwa naskhigu fi lqawiyi ay fi lqowli lqawiyi qowlka raajixi rafcu lxaraji xarajki iyo culayska laga dilqaado way marka rafcu lxaraj wuxuu uga jeedaa ama ima inuu ahaa nasakha guud ahaan baa saasa ima shaygan muxaram inuu ahaa oo taxriimkii la nasakhay oo xarajkii la imaatinkiisa ka imanayay ee culeyskii ka tarkiga ee saaraabadka laga dulqaaday oo ima wujuub inuu ahaa ee la nasakhay oo xarajkii tarkiga kasoo gaarayay iyo dhibkii ka haystay mashaqadii la imaatinka kaga imanaysay laga rafciyey marka rafcu lxaraj haddii la yidhaahdo waxa weye dembi ma laha fi lficli waatarki waa sida imaam alqaraafi raxmatullaahi caleyh iyo keyrkii uu qabo haddii rafculxaraj baa laga qaaday nabigii baa soo haray oo wujuubkii haddii la nasakhay wuxuu noqonayaa mutaradid bayna almubaaxi wanadbi walilibaaxati ibaaxuuna ladaa bacdin culimada qaarkood kamidihi iyo ji u yimaadaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen may waa min qismi alibaaxa kadib haddana waxa uu sheegay qowl kale oo culimada qaar kamida ay yidhaahdeen laakiin qaraabo lagu tilmaamay maca anahu kamaalikiya haddii ay yihiin usuusha madhabkooda waxyaaba shaahid oo qaraa-ina oo xoogeynaya ay jiraan waqiila waxaa layihi linadbi nadbigu u haraya wujuubkii haddii la nasakhay aqalu axwaalihi waa soo haraysa oo nadbiga oo min hadalmaayo waxay dhaheen sawma cashuuraa waajib waa markii la nasakhayna nadbi baa soo haray hadalkaasi in culimada qaar yidhaahdeen laga soo guuriyey waxay ku tilmaameen qaarkood sida mualifka maalimka kitaabkiisa markuu sharxay nashulbunudi ku yidhi wahada alqawlu gariibun min jihati alnaqli wain kaana daahiran min jihati alcaqli hazaliya hadalkooda haddaan dib ugu noqoosnana waxay keenayaan inaan cid kaliba jirin ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi isna wuxuu soo guuriyey in dad culimada qaar kamidii hadalka ay yidhaahdeen calaa kuli xaal qowlkaasi waxaa u shaahido fi madhab almalikiya kama fi mubtilin awjab alintiqaala litanafuli shaaficiyaduna waa la qabaan waxaa tusaale ku dabaqmaya nadbigaas kama fi mubtilin wax burinaya awjaba alintiqaala in loo guurana waajibiyey litanafuli sunno loo guuro waajibiyey qofkii haddii ay ku timaado isagoo salaadii ku jira ay faradka iyo waajibka niyooday inuu u bedelo sunno oo sunno uu kaga baxo laba ragcadood iska tukada salaadii afarta uu niyooday haddii wax ku keeno uu yimaado oo duruuf u qasabtahay inuu salaadii niyadii bedelo u yimaadaaye waxay yidhahdeen wujuub